aada iyo aad bad walaal u mahadsan tahay xaaladda ugu dambeysay ee dalka ukraine madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin ayaa maanta waxa uu saxeexay heshiis ama go-aan uu ugu aqoonsanayo gobol madax bannaan labada gobol ee doneski iyo luhaniski labadan gobol oo ilaa laba kun iyo afariyo tobankii ay ka socotay qalalaaso dagaal iyo iska hor imaad iyo kooxo doonaya in ay ka go-aan dalka ukraine kuwaasi oo taageero iyo gacanba ka helayay dalkaasi ruushka ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin waxa uu saxeexay heshiis uu ku aqoonsanayo in labadaasi gobol ee dombos waa luhaniski iyo doneskiye inay noqdaan gobollo madax bannaan oo ka madax bannaan dalkaasi ukraine arrintan ayaa waxay u arkaan dowladda ukraine iyo dadka reer ukraineba inay tahay faragelin qaawan oo uu ruushku doonayo inuu ku daandaansado ukraine go-aanka madaxweynaha ruushka ka sokow dalalka reer galbeedka oo maraykanka iyo midooda yurub ay ka mid yihiin waxa ay soo rogayaan cunuqabateyno ku aadan dalka ruushka sidee ayaa looga arkaa dalka ukraine arrintaas wadamada reer galbeedku waxay ka cadhoodeen walaal arrintan madaxweyne valadimir putin uu ku dhaqaaqay waxayna u arkaan inay tahay arrintani mid marmarsiiyo ah oo uu doonayo in ruushku uu doonayo inuu ku weeraro dalka ukraine maalmihii u dambeeyaba kulamo iyo dardargelin dhinaca arrimaha diblomaasiyadda socotay waqti xaadirkana waxaa loo diyaarsanaa inay kulmaan ama ay wada hadlaan madaxweynaha dalka mareykanka john biden iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo ay ka wada xaajoodaan arrimaha dalka ukraine iyo ruushka iyo sidoo kale ciidanka dul hoganaya ee xuduudka isku soo daahay ama isku soo waageeray ee dalka ukraine ee uu ruushku leeyahay kuwaasi oo laga baqa qabo sida ay sheegayaan sawirada iyo raadaarada reer galbeedku in waqti xaadirkan ay u dhowdahay in uu soo weeraro ruushku dalka ukraine arrimahaasi waxay keentay in ay ka cadhaysiiso dalalka reer galbeedka iyo mareykanka waxayna mar cambaareynayaan arrintaasi uu ku aqoonsaday ruushku wadamada goboladaasi bariga ukraine ee dombos waxayna u arkaan in ay tahay mid xadgurub xadgudub sharciyeed oo qaanuunka caalamiga ah ay ku xadgudbeen ruushku waxay kaloo u arkaan inay tahay arrintani mid lagu xadgudbay heshiiskii soo jiray ee miniski agreement ay yidhaahdaan ama heshiiskii miniski waxay kaloo oo sheegeen inay ku xadgudbeen madax banaanida dhuleed ee ukraine maxaa marka ka dhalan kara go-aanka dalka ruushka ee xilligan aada moodid inay tahay waxa ugu badan ee wararka caalamka ka sokow xataa dalka ukraine laga dareemi karo waad mahadsan tahay walaal arrintaa uu ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan laba gobol oo madax bannaan waxa ay horseedi kartaan in ciidamada ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha usoo galaan xuduudka dalka ukraine taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyay ruushku dhinaca ukraine islamarkaana uu xuduudkiisa ka fushado wuxuu jecel yahay ama wuxuu doonayo waxaa kaloo ay noqon kartaa in ay yaraato fursadii dhinaca arrimaha diblomaasiyadda iyo xalkii nabadeed ee la doonayay in lagu xaliyo miiska wadahadalka taas oo haba yaraatee albaabka ama daaqada u xidhaysaa in wadahadalku uu sii socdo waxaa kale oo ay suurtagal ah in wadamada reer galbeedku ay kusoo rogaan cunaqabateyn ka dhana maadaama ay wadamada reer galbeedka iyo mareykanku ay sheegeen haddii uu tallaabo uu qaado ama uu aqoonsado goboladaasi dombos ee bariga ukraine in ay kusoo rogayaan cunaqabateyn ka dhan ah dalka ruushka